Star FM News.
duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a guddiga e a c c oo baaraya boqoliyo kontonkii soo shahaadooyin been abuur ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo la kulmay agaasimaha k t d a mid ka mid a beereleyda dhaab oo biila-aan ka cabanaya baarlamaanka oo dalbaday in baaritaano lagu sameeyo dhisidda fasallada c b c wararkan soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya oo sheegay in maxkamadaha ay maalin kasta keenaan dad qaba cudurrada faafa wararka caalamkana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan shiinaha oo ka hadlay ujeedka dhowlatuska militari ee agagaarka taiwan waa duhurnimo arbacaha taariikhdun ay ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labiiyo tobanka bisha saddexaad ee mawliidka ama rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ay soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c ayaa sheegay inuu baaritaano ku hayo ugu yaraan boqol iyo kontonkii soo shahaadooyin waxbarasho oo been abuura waxaa baaritaanadan wajahaya qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda guddiga ayaa shirkadaha dadka shaqaalaysiiya iyo xarumaha sare ee waxbarashada ugu baaqay inay dabagal dhammaystiran sameeyaan visit akongo oo ka mid ah agaasimayaasha guddiga e a c c ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii loola tacaali lahay falalka shahaadooyinka waxbarasho ee faaliska ee kordhay guddoomiyaha guddiga e a c c david ogende ayaa dhankiisa siyaasiyiinta ku booriyey inaynan siyaasadeenin dagaalka ka dhanka musuq maasuqa guddiga anshax iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c oo soo bandhigay qorshaha waa qorshe howleedkiisa muddo shan sano ah ayaa dhanka kale sheegay inuu wajahaya gaabad dhaqaale maadaama aan lagu wareejinin miisaaniyadan shan iyo toban dhibic lix bilyan oo shilin oo uu dowladda sare ka codsaday madaxa wasiirada ee dalka musaaliya mudavadi ayaa dhankiisa hay-adaha qaabilsan la dagaalanka musuq maasuqa ku booriyey inay markasta feejignaadaan si looga hortago lunsashada kheyraadka dadweynaha waxa uu dhanka kale shacabka ka codsaday inay dowladda talada hayse waqti u siiyaan la tacaalidda falalka waxisdabamarinta ee kheyraadka looga dhaca dadweynaha ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gachagua ayaa maanta hoygiisa rasmiga ee xaafadda kaarin ee magaalada nairobi kulan kula qaatay agaasimaha ama agaasimayaasha maamulka horumarinta caleynta shaaha k t d a iyo saamiileyda ganacsigan waxaa shirkan diiradda lagu saaray sida lagu wanaajin karo wax soo saarka dhanka caleynta shaaha ee gudaha kenya qoraal uu soo saaray ayuu gajagwa ku xusay inay si gaara u eegayaan sida ganacsatada caleynta shaaha uga macaashi karaan wax soo saarkooda waxa uu hogaamiyaha labaad ee dalka sheegay inuu ku qanacsan yahay horumarada lagala tallaabsanaya ama lagu tallaabsanaya ee waaxdan ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa sheegay in tirada ganacsatada yar ee shaaha ay tahay toddoba boqol iyo konton kun ibraahim maxamed badeed oo ka mid ah shacabka ku nool tuulada maleyleye ee deegaanka dhadhaab waa beereley waxaa beertiisa ka baxa geed mirood badan iyo dalaga qeybihiisa kala duwan hase haatee waxa uu ka cabanayaa biila-aan uu wajahayo isagoo sheegay in beertiisa ay u baahan tahay in biyigelin loo sameeyo sidoo kalena laga caawiyo abuurka beerta iyo daawooyinka beeraha waxa uu warramay wariyaha star f m ee deegaanka dhadhaab maxamed baaruud xuseen oo uu ku booqday beertiisa oo ku taala tuulada maleyle oo ka tirsan deegaanka dhadhaabo wuxuuna u waraysigooda ahay sida tan
beertan waxaa la yidhahdaa maleyley one form group allanley baa la yidhahdaa beertan goorma la asaas beertan waxaan u malaynayaa lix sano way caadi sidan u tahay lix sano way asaas haa lix sano haa waan gartay marka meeshan waa meel aan webi marin maxaad beerta ku abuurtaan ood isticmaashaan oo biyo isticmaal beerta laba qaybood weeye qaybtaas xilli roobeedkay ku baxdaa galley baa ka baxdo moordi baa ka baxdo galleyda ka baxda maanta waxaan ka gooyey afartan loor moordidana waxaan ka gooyey toban loor marka badarkii ilmaha lagu biilaa raashinkaa loogu soo gadaa sonkorta loogu soo gadaa balkiina waxaa noo daaqa xoolaha marka qaybtan waa qaybtii xilli roobaadka la qaybta waa qaybta xilli roobaadka ahayd qaybtaas sidaasaa loo tabcaa qaybta kale waatan waxaa ka baxaa boolka waxaan uga soo jiiday bayb ha ceelkan bayb uga soo jiiday baybkan ku waraabiya waxaa ka baxay yaanyo waxaa ka baxa liin waxaa ka baxa moos waxaa ka baxa camba waxaa ka baxa alla waa ku runa basal waxaa ka baxa sibinad waxaa ka baxa sakuuma intaanu noocoo dhan baa ka- cawskii xoblaberina xoolaha daaqayeen baa ka baxa qaybtanna waa sidaasoo cagaarkaasaan ka waraabiyaa beertaan cudurkaan ka waraabiyaa marka hadda qaybtan markii aan soo dhex istaagay waxay i mooday qey- geed miroodkii qaybihiisa kala duwan yaanyada hadda ma hadday kartay oo markii ugu horreysaa la goyn rabaa mise marar badan baa saanoo kale loo gooyay maya yaanyada marar badan baa saa loo gooya haddaba sideed waa la gooyaa maalinbaba waa la qaadaa xaafadaha gato maalinba waa la qaadaa baabuurkaa la saaraa waxaa laga gadaa meesha la yidhaahdo qaxootiga yaa laga gadaa kiiladeeda konton shilin baan siistaa marka maalinba saanaa loo guraa laakiin qaybo ma- marar badan bay ka baxday waan gartay adiga ma aqoon baad u lahayd beeraha oo qof beeraleed ahaan jirtay xilligaadi hore mise halkan baad beerta ku bilowday beer ehley baan ahaan jiro beer waan aqaanay haddana waxaana waxaana qaaday gargaaja dowladdaana qaaday waxaana loo sijaadho iyo meelahaasa nala geeyey Tababar Bukaan- tababar baa nala soo siiyey meeshii baanu haddana tababar weyn ka soo qaadanay geleyda iyo moordida iyo kulli nooc walba sidii loo tabao meeshaas tababar nalagu soo siiyey ibraahinow geedahan hadda ii muuqda sida liinta iyo cambaha iyo mooska iyo biyaha ka sokow maxay u baahan yihiin oo kale waxay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin in la daaway u baahan yihiin waxaan ka soo qaadnay maalin weytaan waxaan ka soo qaadnay gaaris daawo daawadaasaan ku buufinaa cayayaan bay leedahay cayayaankaasaan ka buufinaa oo aad noo rafaadiy dowladdu dhowaan waxay soo eh, soo jeedisay go-aana in beeraleyda daawo la siiyo abuur la siiyo ayna isdiiwaan geliyaan idinka ma idin soo gaartay akhbaartaas akhbaartaa waynu soo gaartay laakiin wax haddee waxaan u maleynayaa abuurka hadda beerta sannadan ka baxay waxaa laga soo qaaday dowladda Eh, waa la diiwaan geliya beertu way diiwaan gashan tahay dowladda laga soo qaaday waa lagu tabcay waa lagu abuuray yaanyada kulli waxaana gaaris baa laga keenay marka waa diiwaan gashan tahay beerta gruub baa iska leh waan gartay marar badan eh, waxaad soo saarteen eh, dalag kala duwan inteed u ibgeysaan tusaalaan raashinkan aad sheegtay galeyda iyo mawrida halkan ka baxda waxaan u iibgeynaa qaxootiyaalkaan uge- u iibgeynaa qaxootiyaalkaa naga gato marna ee abaaraha dhaxaana waxaa naga gata dadweynaha xoolaha leh waan gartay idinka ma isticmaashiin waan isticmaalnaayo waa soo shiidanaayo joogaan ka dhiganaayoo cambuulan ka dhiganaayoo waa cunnaa Waa.
haddaba cidda waxay ku cunto waa ayada waan gartay waxaa kaloo ii muuqda caws aad sheegtay inuu yahay caws macmil oo la beeray cawskan halkeed ka keenteen cawskan waa naloo keenay waxaa noo keentay eh, hay-adan waalbaan baa noo keentay hay-ada waalbaan baa noo keentay ayadoo mire waan abuurnay biyaan ku sii daynay wuu baxay loodaan siinaa arigaan siisanaa xoolaha noo daaq marka muxuu kaga duwan yahay caws kale caadiga dani waa caws qu- caws qumanoo qoyan oo la tabca haya ee xoolaha wax qoyan way ku noolaadaan xoolaha sidaasay ugu noolaadaan waan gartay sida ii muuqata beerta inta badan ood ma laha ama deyr adag oo ka celin haya waxyaabahan beeraha cuna sideed bal idin dhibaan waxaana dhibo bahasha bahalka yidhahda doofaarka waxaana dhibo goodirka waxaana dhibo adigu ugar nooc walbaba kashiitada ee, wax walba waana dhiban marka oodan baan sasaarnaa ee ooma hayna wixii hadda meeshaan haamanka dhinacooda kaleete waxaa ku oodan sirig alaa xabad waxaan ka soo bixiyey shan kun oo shilin shan xaboo siligaan ku ooday waxaraha iyo doofaarka iyo hadda meeshan kama soo galaan quyanu siligaasaa ku oodan midda kale habeen aynu cunaynin male doofaarka cuni ee waxaa cunahayo xoolaha cunahayo habeen walba kolkay wax ku yaalaan waa la dhex taagnaadaa oo lagama dhex tago Wa- aad iyo aad baan ugu baahannahay waxaa la yidhaahdaa silig aan ku oodanno haddii aan helayn waa u baahannahay kaalmo weyn baan uga baahannahay dowladdaanada maxay yihiin caqabadaha halkan idinku haysta marar badan baad ii soo sheegtay in caqabada ay jiraan Eh, caqabadaha dhanka idinka haysta caqabadahan haysto waxaa ugu badan on biyo la'aan maadaama biyo aan leenahay oo ceel soolaha uu noo suran yahay waxqabad weyn baan yeelan lahayn mashruuc meel walbaba laga daawado oo meel walbaba looga imaado inaan ahaan lahayd cilladda noogu xoog badan waa biyo la'aan ceelka waa naga jaban yahay boholka waa naga jaban yahay Ee, shan bayb baa ku jirta iyo ba- iyo bamki wixii baa hoos loogu garaacay bam yaroo saddex bastunlaha ku jiro haantaa markii biyaha lagu soo shubaya kun iyo shan boqol baan bixiyaa taas aan ku waraabiya aan kula xarbiyaa inta noogu badan in u cabaadna waxaa u badan oon cel baan u baahan lahan lahayn soolaa ee nala suro maxamed baaruud waa uu mahadsan yahay guddiga xisaabaadka ee baarlamaanka dalka ayaa amar ku bixiyey in baaritaan hantidhowr ah lagu sameeyo mashaariicdii lagu dhisay fasalada manhajka waxbarasho ee c b c xubnaha guddigan ayaa doonayay in la ogaado sida loo isticmaalay afar dhibic shan bilyan oo shilin oo la sheegay in fasaladan lagu hirgeliyey lacagtan ayaa la adeegsaday wejiga labaad ee barnaamijkan baarlamaanka ayaa su-aal geliyey qaabka loo soo xushay qandaraasleyda mashruucan loo xilsaaray sidoo kale waxay doonayaan in la qiimeeyo tayada fasalada si loo xaqiijiyo in shahaadooyinka ay qabteen qandaraasleyda ay u dhigmaan qarashaadka dowladda uga baxay xogeyaha taxliinta asaasiga ee wasaaradda waxbarashada dor pelio kipsang ayaa guddiga xisaabaadka ee baarlamaanka u sheegay in markii lasoo xulinayay qandaraasleyda dhisay fasalada c b c in howshaasi laga qaybgeliyey xubnaha bulshada iyo guddi isku dhafa hase haatee mudanayaasha ayaa sheegay inaynan jirin ama inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in la xaqiijiyo xuska maalinta caalamiga ee dalxiiska ayaa lagu qabtay magaalada mombasa ee gobolka xeebta ee dalka maxamed cabdi bootaan ayaa qadabkan faahfaahinaya
maanta oo kale todobiyo labaatanka sebtembar ayaa dunidu idil waxaa laga maamuusaa maalinta caalamiga ee dalxiiska magaalo xilbeeda dalxiiska ee mombasa ayaa munaasabad lagu maamuusayey maalintan waxaa soo qaban qaabiyey barasaabka ee ismaamul goboleedka mombasa cabdi samen shariif naasir iyadoona ay ka soo qayb galeen sidoo kale hay-adaha iyo khuseyso dhinaca dalxiiska
tuandalia sherehe kuanzia leo mpaka Jumapili tutakuwa tunasherehekea kuanzia leo. Leo tumefanya walk, kesho tutapokea wageni kutoka nje ya airport. Kesho kutwa tutakuwa na eh, cleaning ya Baffin Beach, nataka mtujoin nyali tuwe pamoja. Na Jumamosi akiongozwa na deputy governor wetu tutaanza cycling from Mazeras all the way to wapi to Treasury Square.
iyadoo ay muddo saddex bilood ay haatan ay ka dhiman tahay dhammaadka sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ayaa waaxda dalxiiska ee ismaamul goboleedka mombasa waxa ay diiwaan gelisay karookac dhinaca dalxiiska sida uu inoo sheegay maxamed xirsi guddoomiyaha dhinaca dalxiiska ee gobolkani xeebta oo si gaar ula hadlayey warbaahinta ista maanta waa world tourism day waa maalinta maaragtay oo dadka ay meel kasta ay tegayeen oo tourismka 27th waa meel maaragtay 27th waa na- waa world tourism day halkan mombasada arki dadku imaanaya waa dad badan laakiin dadka noo yimid oo noo soo wareegay 2023 aad bay u badan yihiin waa waxaad waxaad aragtid dadka noo yimid waxay xisaabta hadaad aragtid waa waxay ku dhowdahay sanadkii laban kun iyo sagaal iyo toban kolkii mataqaana covid noo imaan kolkaa dee dad aragtid hadda dee dadka u imaanaya mombasa iyo kenya oo u imaanaya tourism waa dad badan weeyaan Which means it's no longer package tourism, barasaabka mombasa cabdi samen shariif naasir oo munaasabadani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay duulimaadka tooska ah ee ismaamul goboleedka mombasa iyo caalamka isku xidhaya taas oo uu sheegay inuu qayb weyn ka qaadanayo kobaca dhinaca dalxiiska ee ismaamul goboleedka mombasa iyo weliba sidoo kale ismaamul goboleedada ee gobolkan xeebta iyo weliba sidoo kale gobolada kale ee dalka
wageni waliokuja katika hii Mombasa, wa kwanza wanatoka Amerika, wa pili wanatoka Uganda, idadi ya watu wenye kuingia katika mji wetu, watatu wanatoka Tanzania, kisha UK, Uingereza, United Kingdom na baada ya hapo India. Kwa nini tusiwe na ndege ya moja kwa moja kutoka hapa na hii airport yetu inakubali transatlantic flights kutoka hapa mpaka Uamerikani. Kwa nini tusiwe na ndege moja kwa moja kutoka hapa mpaka United Kingdom?
damaashaadka iyo xuska maalmaha dalxiiska ayaa ismaamul goboleedka mombasa wuxuu sii socon doonaa ilaa iyo maalinta axadda iyadoona la qaban doono sidoo kale bandhiga dhinaca cunooyinka gobolkan xeebta uu caanka uu ku yahay maalinta axadda ee soo socota taasoo qayb ka ah dhinaca dalxiiska maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalo xebeeda mombasa
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaana taliya shub ayaa sheegay in maxkamadaha ay maalin kasta keenaan xabsiyada dad qaba cudurrada faafa waxa uu sheegay in maanta ay xarigga ka jareen dhisidda xarun gaar ah oo lagu karantiilayo maxaabiista qaba cudurrada faafa dowladda iyo bulshada soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhisidda xaruntaasi
goobta aan taagannaha waa xabsiga dhexe ee maxaabiista lagu xidho oo ay gacanta ku hayaan ciidanka asluubta waxaan ka warbixinaynaa sida uu noo sheegay taliyaha xabsiga in ay jiraan oo riboor noogu soo gudbiyey in ay jiraan dad cudurrada faafa qaba in ay maalin walba maxkamaduhu keenaan maxkamaduhuna dhakhaatiir ma aha laakiin markii la baaray laga helaayay cudurrada faafa oo aan ogaannay waxaan go'aansannay inaan u dhisno qol qaranti- karantiil ah xabsiga dhexdiisa in looga dhisaan go'aansannay annagoo meelo badan sida uu taliyaha xabsiga uu sheegay gacmo badan aan meelo ku laclaacnay waxna nooga suurogeli waayeen sida wasaaradda caafimaadka oo kale qolkii baan isku dayaynaa isxilqaan wax layidhaahaan ku dhisaynaa si ay ummadda meesha lagu hayo caafimaadkooda loo ilaaliyo qolkiina waa kanaan hadda dhagax dhignay oon dhex taaganna dawladda iyo shacabkuba ummadaas tirada badanoo meesha lagu hayo in caafimaadkoodana la ilaaliyo la rabo ciddii wax ku darsan karta ha ku soo darsato waa u furan tahay haddaysan ku darsanayna waa dhisaynaa si kastaba aan ku dhisnay kuwan kuwa ka horreeya oo aan dhisnayaaba jira wabilaahi towfiiq faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa qarax khasaare dhaliyey oo goordhoweyd ama daqiiqado ama saacado ka hor ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qaraxa oo ahay nuuca miinada dhulka lagu aasa ay wararku sheegayaan in si gaar ah uga dhacay laamiga dheer ee aada ama aada xarunta degmada dayniile gaar ahaan halka loo yaqaano guutaale qaraxa oo jugtiisa si weyn looga maqlay qeybo ka mid ah caasimadda dalka soomaaliya ayay wararka ay sheegayaan in lala egta gaari uu la socday taliyaha hay-adda nabad sugidda degmada dayniile cabdiraxmaan cali waqooyi kaasoo goortuu qaraxa dhacaya waddada marayay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah qaraxa oo gaariga taliyaha waxyeelo gaarsiiyey ayaa lasoo sheegayaa in taliyaha uu ka badbaaday waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ah ilaalada taliyaha iyo qof kaloo shacab ah oo waddada marayey intaanan wararka caalamka u gudbin guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda hirshabeelle doctor cabdilxakiim luqmaan xaaji iyo wafdi sare oo uu hogaaminayey ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowladda ama maamulka galmudug guddoomiye luqmaan iyo wafdigiisa waxaa si diiran magaaladaasi kusoo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey aan mawliid ka codsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka maxsanid maxamed axmed dowladda maraykanka ayaa shaacisay inay hakisay barnaamijyadii ay ku taageeri jirtay dalka gaboon tani ayaa loo aanayey afgembigii bishii hore halkaasi ka dhacay xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arrinkan bayaan ku sheegay waxa uu intaasi ku daray in xayiraaddan ay sii jiri doonto inta laga qiimeynaya faragelin sharci darro ah oo ay sameeyeen ciidamada milatariga ee gaboon blinken ayaa sheegay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid la jaan qaadaysa go-aamadii jaaliyadda dhaqaale ee dalalka ku yaala bartamaha afrika iyo sidoo kale midooda afrika hase haatee dowladda maraykanka ayaa sii wadi doonto howlaheeda diblomaasiyadeed ee dalka gaboon soddonkii bishii hore ay ahayd markii ciidamada milatariga waddankaasi ay awoodda ka afgembiyeen madaxweyne cali bongo oo xilka hayay tan iyo labada kun iyo sagaalkii waxayna sheegeen inuunan si cadaaladda ugu soo bixin doorashada waxay madaxweyne kumeel gaar ah u dhaariyeen generaal briis oliguli ungema dowladda shiinaha ayaa sheegtay in dhowlatuska militari ay ciidamadeeda ka wadaan hareeraha jasiiradda taiwan in looga gol leeyahay xakamaynta waxaa lagu tilmaamay kibirka goonigoosadka shiinaha ayaa jasiiraddan u aqoonsan in ay ka mid tahay dhulweynihiisa hase haatee waxaa taiwan ka jiro maamul maxalli oo madax bannaan xukuumadda beijing ayaa meesha ka saarin suurtagalnimada ah in ay awood u adeegsato sida ay uga dhabayn lahayd ujeeddooyinkeeda shiinaha ayaa ku dooday in madaxweynaha taiwan sai ingwen iyo xisbigeeda dimuqraadiga ee d p p in ay goonigoosad yihiin ugu dambayntana dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay dalkeeda ka eri doonto askari dhalash ahaan ka soo jeedo maraykanka travis king ayaa loo haysaa inuu ka soo gudbay dhanka kuuriyada koonfureed horaantii sanadkan wakaaladda wararka ee korean central news agency ayaa ku warramaysa in maamulada waddankaasi ay soo gebagabeeyeen su-aallo ay weydiinayeen ninkan waxa uu qiirtay inuu si sharci darro ah waddankaasi ku galay maadaama sida uu sheegay uu cuqdad ka qaaday takoor isir dhanka isirka ah oo uu sheegay inuu ka dhex jiro ciidamada milatariga ee dalkiisa hase haatee maamulada kuuriyada waqooyi ayaan ilaa iyo hadda shaacin xilliga askarigan la tarxiili doono